barnaamijka xiisaha leh ee hambalyada iyo heesaha waxaa galabta idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur inta aanan laacin dhambaalka ugu horreeya aan wada dhegaysanno codadka macaan maryan mursal ciise iyo cumar dhuulle cali
siduu ii barkaday burdo kama bogto ibarriisayo waygu baahaye siduu ii barkaday burdo kama bogto ibarriisayo waygu baahaye adaan ku bukaa may bogsin kartaa haddaan ku bukaa may bogsin kartaa gurbaa kugu gudbane miyaad soo bixi kartaa
dhulkaa ilaa ballaadhe berya kama raagine dhulkaa igu ballaadhe may baxnaaninaysa ax may baxnaaninaysa
gurbaa kugu gudbane gurbaa kugu gudbane miyaad soo bixi kartaa igu bataa buuliga dhisto siduuyay birdana bahdi iga jare nabsi igu bataa buuliga dhisto siduuyay birdana bahdi iga jare inta lay buddhegin inta lay buddhegin may bogsin kartaa
gudbane iyadu bixi kartaa
dhulka igu balaadhe beerya kama raagine dhulka igu balaadhe may baxnaaninaysa may baxnaaninaysa boholaha xargagan ee laga baqo anigaba baxsane fartankai dhige boholaha xargagan ee laga baqo anigaba baxsane fartankai dhige dirbaigu jabsane iyo weli bogsade dirbaigu jabsane iyo weli bogsade
gurbaa kugu gudbane gurbaa kugu gudbane miyaad soo bixi kartaa
dhulka igu balaadhe derya kama raagine dhulka igu balaadhe may baxnaaninaysa may baxnaaninaysa
aan intaasi kaga gudubno heesta buur baa kugu gudbana codadka macaan maryan mursal iyo cumar dhulle dhambaalka ugu horreeya waxaa nasiib u helay dadka kale ah cadar cabdulle siyaad iyo muumin xasan siyaad xaaskiisa iyo carruurtooda axmed nuur maxamed faarax iyo maryamo xuseen siyaad deeqa guday maryan yuusuf axmed iyo axmed cusmaan cali nuur cusmaan galbeed iyo faarax cali maxamuud shariif sheekh cusmaan carabey iyo axmed sheekh cusmaan carabey cali yuusuf axmed xasan maxamed cabdulle maxamed sheekh carabey iyo habaryaer aamino cabdi jimcaale iyo asxaab kale oo badan ayaa layidhi waxay halkan hambalyo iyo bogaadin ay uga dirayaan arooska iyo aroosadda oo kale ah cabdi xuseen siyaad iyo deeqe maxamed cabdulle oo arooskooda uu ka dhacay dalka south africa gaar ahaan gobolka kazantal baa layidhi toddoba-iyo tobankii bishan abril sanadka labada kun afar iyo labaatanka waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qabane allah idin kala siiyo annagana waxaan idiin ciyaari doonaa heesta ubixii jacaylka adaa iga istaahila ubaxii jacaylka adaa iga asnaa ammaaniyo bogaad oo iga hor ubaxii jacaylka adaa iga asnaa ammaaniyo bogaad ahadiyo xalaashii waalidkeeda asluubtiyo ashaxiyo hidaaha baray ahadiyo xalaashii waalidkeeda asluubtiyo ashaxiyo hidaaha baray orinimadu noqotaa alayliyo alayle ayaan ayaan iyo nasiib leeyahay orinimadu baad u noqotaa allayliyo allayle ayaan ayaan iyo nasiib leeyahay indhe iyo indheed jacayli isku aragti weeyaan wakay wakay kula tahay indhe iyo indheed jacayli isku aragti weeyaan wakay wakay kula tahay ayaad iiga dhiganto eegmada shaleecada indhaha quroonte ayaad iiga dhiganto eegmada shaleecada indhaha quroonte qorinimaad u noqotaa allayliyo allayli ayaan ayaan iyo nasiib leeyahay qorinimaad u noqotaa allayliyo allayli ayaan ayaan iyo nasiib leeyahay indhe iyo indheed jacayli aragti weeyaan u arkayey u arkayey ma kula tahay indhe iyo indheed waa hagaag ee, dhambaalkanina waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah cabdulqaadir ibraahim buule cabdulqaadir mukhtaar colaad iyo raxmo mukhtaar colaad ibraahim macalin daruur xabiibo macalin daruur maryan mukhtaar colaad cabdulaahi mukhtaar colaad fardowse nuur cabdi iyo geeljire nuur cabdi arays aadan cabdi leyle aadan cabdi najmo abshir cali xamdi isaaq shamsham iyo luuley isaaq mukhtaar geeljire nuur iyo raxmo aadan xasan muneyre xaaji bare iyo raxmo sheekh cabdi miski maxamed nuur maxamed nuur iyo ayaan maxamed nuur iyo carfoon cabdi xuseen waxaa kaloo ku jira eh, sucaado maxamed xasan safiix xaaji cali maxamed xaaji cali qoreesho jeelle aadan iyo aamin isaaq geedow maxamuud maxamed cali sudays isaaq cali iyo farxiyo isaaq cali daruuro nuurow maxamed nimco hilow xasan iyo cabdi hilow xasan maryan hilow xasan deeqo hilow xasan cumar yaraani xasan xasan eh, ayaan yaraani iyo xaawo yaraani xasan nuune cali dheere iyo xaawo cali dheere faa'iise cali dheere iyo qaali cadaawo xasan ifraax cadaawo xasan faadumo xasan gaabow gaabow salaad xasan dhammaan dadkan oo kala jooga kanada maraykanka ingiriiska kenya soomaaliya iyo meelo kala duwan oo caalamka ah waxa ay u hambaleynayaan maxamed mukhtaar colaad iyo xafso macalin daruuf oo ku aqalgalay magaalada baydhabo janay waxaan leenahay maxamed iyo xafse allah idinka dhigo kuwa isku waara oo ubad khayr qaban alla kala siiyo aamiin ayaanu leenahay heesta ceelbuur iyo fanaanka salaad maxamed shardi salaad derbi ayaan haatan idin ciyaari doonaa culaysuma dhaqaaqdo mana cararto cagta socodka kuma dhererto ciide way cirirsataa culayskuma dhaqaaqdo mana cararto cagta socodka kuma dhererto ciide way ciribsataa ceeb maale yartaniyo quranka cadeeyo ceeb maale yartaniyo quranka cadeeyo caynkeeda oo kale la cadaabi maaye ceeb maale yartaniyo quranka cadeeyo caynkeeda oo kale la cadaabi maaye waa curad ninkii dhalay laga siiyaa cudur waa curad ninkii dhalay mahad looga celiyaa waa curad ninkii dhalay laga siiyaa cudur waa curad ninkii dhalay mahad looga celiyaa gudaha gacmaha diyaha faraha gudaha gacmaha diyaha faraha casarkii cadceedo godka cidhibka geliso ka sokeeyaa cado fallarwada casaana u caddaysay balaa camalaanta canabko qobaan la ciirtiyo cambaruud bislaadiyo cagaharkoo iftiimiyo caleen ubaxaa bixison cidi daaqin weeye ilaa ciribta hoosiyo tinta caradeeda cadxun ku arki maysideed ama ciribta hoosiyo naaska caradiisa cadxun ku arki maysid waxay cidla lama ammaane waxay lacayn tahay sida geed caleelo cusub u ka baxayo ayntu roobku curayay laamaha caleentii ay midiiba cayntahay lagu wada ciyaaro looci tago cana iyo nabadno ceelbuur ku yaalay caynkiisa leedahay Ceelbuur ku yaalay
waxaan filayaa in aad ka wada hesheen ceelbuur iyo codka salaaderbi haatan aan dib ugu laabanno dhammaaladii aad inoo soo dirteen dhegaystayaal warqadani waxay naga soo gaartay hooyo indhadeeq guuleed xasan iyo xaawo jaamac cali shamis jaamac cali dhookaar jaamac cali iyo khadar xuseen calas cabdulaahi maxamuud saalax iyo cali maxamuud saalax maxamed cabdulaahi maxamuud axmed maxamed aadan dhammaan dadkan oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay u hambalyeynayaan aabe dayib jaamac cali iyo hooyo duniya cabdulqaadir axmed oo uu wiil ugu dhashay magaalada nairobi taariikhdu markii ay ahayd sagaal iyo tobankii bishii aanu kasoo gudubnay wiilkaasi waxaa loo bixiyey munasar waxaan leenahay allaha ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaco aamiin hambalyo meher ayaa gacanteyda kusoo dhacday waxaana inaga soo gaartay dadka kale ah muuse sheekh cusmaan sariire iyo wabar ibraahim cumar fiidow cismaan nuur maxamed axmed abukar cabdi iyo daahir cabdulle maxamuud axmed muxudiin maxamed iyo axmed tooxow hilowle shariif xaaji maxamed mukhtaar angelo iyo dhammaan qoyska reer maxamed xuurshow weheliye waxa ay halkani hambalyo iyo bogaadin ay uga dirayaan cabdirasaaq cusmaan xuseen iyo saabiriin salaad nuur oo meherkooda uu ka dhacay magaalada jowhar xaafadda hanti wadaag taariikhdu markii ay ahayd shan iyo tobankii bishan abril sanadka labada kun afar iyo labaatanka ducadu waa xaggiina ayay yidhaahdeen waxaan leenahay arooskana soo dedejiya guri barwaaqo ah isku waara ubad kheyr qabana allaha idinkala siiyo aamiin waa hagaag haatanna dhankii heesaha haddii aan aadno isxurmaynta labadeenna haddaad xabiibi igu tira adna xayaatii kugu ira xaggayga qalbigu wuu xasilayaa xaaduna istaagta ereyadaasi waxa ay qayb ka yihiin heesta layaabka leh ee xurmo ee uu ku luuqeeyo fanaanka allah u naxariistay axmed roble cali dayax
ural cayntii adduunka iyo xidigtii haweenka hawalayda hooydu taan ka soo xeshay ural cayntii adduunka iyo xidigtii haweenka ural cayntii adduunka iyo xidigtii haweenka hawalayda ooydu taan ka soo xeshay kol haddaad xilahaygiyo xaaskaygi noqotay guri xalaala joogno kol haddaad xilahaygiyo xaaskaygi noqotay guri xalaala joogno xilweyn baan la saaranay xigtadiyo qaraabada xagigiyo xaggaagaba waa inaan hadoornaa kol haddaad xilahaygiyo xaaskaygi noqotay kala joogno koob haddaad ilahaygiyo xaaskaygi noqotay guri xalaala joogno xilweyn baana saarane xigtadiyo qaraabada xagigiyo xaggaagaba waa inaad noortaa isxurmaynta labadeenna haddaad xabiibigu tira anna xayaatii kugu ira isxurmaynta labadeenna haddaad xabiibi igu tira anna xayaatii kugu ira waxanoy xaggayga qalbigu qalbigu wuu xasilaya waxaad duna istaagtaa isxurmaynta labadeenna haddaad xabiibi igu tira anna xayaatii kudira isxurmaynta labadeenna haddaad xabiibi igu tira anna xayaatii kudira xabiibi xaggayga qalbigu qalbigu wuu xasilayaa xaadinaystartaa qurux looxan toobshaay xaragaba u dhalatay qurux looxan toobshaay xaragaba u dhalatay xubna dabacsan leeyahay tii xiskayga beeqday qurux looxan toobshaay xaragaba u dhalatay qurux looxan toobshaay xaragaba u dhalatay xubna dabacsan leeyahay tii xiskaygu deeqay xaqiiqadii jacaylkaay xanaanadii naftaydaay xumaan kuma duure xaqiiqadii jacaylkaay xanaanadii naftaydaay xumaan kuma duure hadday xurgufti maadala ammaan kala xanaaqnaba tanxalino dhexdeeno yalla ogaan kakeena xaqeeqaadii jacaylkaay xanaanadii naftaydaay xumaan kuma guure hadday xurgufti maadana ammaan kala xanaaqnaba aan xallino dhexdeeno yalla ogaan xogteena isxurmaynta labadeenna haddaad xabiibi igu tira anna xayaatii kugu iraa isxurmaynta labadeenna haddaad xabiibi igu tira anna xayaatii kugu ira xabiibii xagayga qalbigu qalbigu wuu xasilayaa hadduna istaagtaa xabiibii xagayga weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka hambaliyada iyo heesaha oo aad galabta kala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaanaysa washington d c dhambaalkani waxauu naga soo gaaray aadan cabdulaahi cali iyo xasan cabdulaahi cali bushra cabdulaahi cali faadimo cabdulaahi cali maxamed cabdulaahi cali cabdifataax cabdulaahi cali farxiyo cabdulaahi cali waxaa kaloo ku jira muxuudiin axmed xareedo iyo cabdirasaaq eh, amiin daahir iyo cabaas cali daahir fardowse cabdiwahaab iyo maxamed cabdiwahaab cabdulaahi iyo sidoo kale cabdisalaam muxiidiin xasan waxaanay u hambalyaynayaan raxmaan cabdulaahi cali iyo cabdulaahi xasan xaamid oo wiil ugu dhashay deegaanka ceelasha biyaha ee gobolka shabeellaha hoose taariikhdu markii ay ahayd labaiyo tobankii bishan abriil wiilkaasi waxaa loo bixiyey sadaam waxaan leenahay allaha ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin warqadda ugu dambeysana waxay naga soo gaartay injineer cali maxamed diiriye iyo awees cabdi soona doctor maxamed cabdulaahi ustaad siyaad cabdi diiriye aaba cabdi diiriye ustaad cabdulqaadir xuseen iyo ustaad ciise cabdi diiriye cumar mad- madyarow iyo maadam shamse xudur maadam arliye xasan cali iyo maadam warsan bile cali hooyo ubax cabdi aadan iyo hooyo cadey cabdi baan hooyo fahme cabdi baan iyo hooyo salaado maxamed hooyo shiriye maxamed iyo hooyo qaali maxamed nasteexo maxamed jiriye farxiye maxamed jiriye iyo asxaab kale waxaana ay u hambalyeynayaan doctor mahad cabdi diiriye iyo zamzam cabdi nuur oo uu wiil ugu dhashay xaafadda xananley ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen eh, wiilka magaciisa lama soo sheegin waxaanse leenahay wiilkaasi allaha ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaco aamiin heesta ugu dambeysana waxaa ku luuqeynaya fanaanka allah u naxariista alustaad axmed naaji sacad iyada ayaa ugu dambeysa dhegeystayaal barnaamijkeenii hambaliyada iyo heesaha ee galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
garan waay waxaan u geystay gacalkii wanaagga layga goostay garan waay garan waay garan waay waxaan u geystay gacalkii wanaagga layga goostay
malay gartee malay gartee
gaaro ulow ilaaho garabkayga
malay gartee malay gartee
malay gartee mana lay gargaaro ulow ilaaho garabkayga aleego, Johnny Garo, aleego,